بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى وحان halkan ku akhrin doonaa warmurtiyeedkii shirka ka soo baxay oo ahaa warmurtiyeedkii ay soo khulaaseeyeen ama ay isugu soo ururiyeen isimadii isugu yid meesha in sha allahu tacaala saanayo warmurtiyeedku u qorinaa warmurtiyeed ka soo baxay ka soo baxay shirkii nolosha wadatashiga dhaqanka soomaaliyeed ee lagu soo gabagabeeyey magaalada qardho waxaa maalintii talaadada ahayd ka furmay magaalada qardho shirkii wadatashiga dhaqanka soomaaliyeed kaas oo looga hadlayay midaynta iyo horumarinta dhaqanka soomaaliyeed waxaa maanta oo khamiisa lagu soo gabagabeeyey shirka ka socday magaalada qardho inta u dhexeysay saddex iyo labaatanka ilaa lix iyo labaatanka bisha may labada kun lix iyo toban wuxuuna u qoran yahay sida tawarmurtiyeedku shirka nolosha wadatashiga dhaqanka soomaaliyeed wuxuu ku baaqay in dagaalkii sokeeye dhammaaday hase yeeshee meelaha qaarkood ay ka jiraan colaadaha kooban oo u baahan in la joojiyo labo in odayaasha dhaqanku yihiin hogaanka ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin waana soo jireen aan dhicin loona baahan yahay in ay ummadda u hogaamiya ay ku hogaamiyaan cadaalad sinaan nabadeyn iyo midnimo qodobka saddexaad waa in hogaanka dhaqanka soomaaliyeed ku madoobaan ku dhaqanka shareecada islaamka yeeshaanna gola dhaqan oo isku xira dhaqanka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa inay yeeshaan hogaanka hogaan dhaqameedka dallad ay ku midaysan yihiin si ay u gutaan howlaha loo idmaday si hufnaani ku jirto iyo cadaalad oday dhaqameedyadu waxay howlahooda dhaqanka ku gudanayaan shareecada islaamka iyagoo la kaashanaya culummada waxay uga baahdaan xagga sharciga islaamka sida aan wada ognahay qarannimadii soomaaliyeed waxaa burburiyey qabyaalad kuna baahday bulshada soomaaliyeed dhexdeeda sidaa daraaddeed waxay ugu baaqeen ummadda soomaaliyeed inay ka waantoobaan ku dhaqanka qabyaaladda iyo quursiga kuna dhaqmaan shareecada islaamka si ay adduun iyo aakhiraba liibaan u helaan waxaa waaa waxay ugu baa waaa waaa waxaa waxay ugu baaqeen ummadda soomaaliyeed nabadgelyo nabadgelyadu waa furaha nolosha iyo jiritaanka ummadda sidaa daraaddeed waa in si wada jir ah looga wada shaqeeyo sugidda nabida nabadda iyo xasooli xasooloonida waxaa waxaan ugu baaqaynaa in la he in la helo cadaalad si loo helo si loo helo sinaan midnimo iyo midnimo loo dhan yahay waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa in masiibooyinka aafeeyey oo ay ka mid yihiin tahriibka xaalufka badda iyo beriga nabaad guurka maandooriyaasha in si wada jir ah looga hortago ciribtir lana ciribtiro waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo hay-adaha kala duwan in ay gacan ka siiyaan dowladda federaalka soomaaliya sida ay u ilaalin lahayd khayraadka dalka dalka soomaaliya bad iyo beriba dhaqanka soomaaliyeed wuxuu wuxuu mahadcelin wuxuu u mahadcelinayaa doorka ay ku doorka ay doorka wax ku oolka ahaa ee ay beesha caalamku ka qaadatay dib u soo nooleynta qarannimada soomaaliyeed iyo kaalmadii bini-aadamnimo oo ay ay u fuliyeen ummadda soomaaliyeed waxaana laga codsanayaa in ay usii wadaan kaalmada si loo gaaro qarannimo buuxda warmurtiyeedka kadib madax dhaqameedku waxay u mahadwaxay u mahadcelinayaan ummadda soomaaliyeed iyagoo ilaahay uga baryaya in colaadda abaaraha cudurada cudurrada ka saaro qulubtoodana isku soo jeediyo dowlad caadil ahna alla siiyo walbilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah